jazaaka allahu khayran doctor cumar waxaan xasuusinaynaa dhegeystayaasha idaacadda qur-aanka dhegeysanaya inay barnaamijka qaybe oo su-aalaha waktigeenta ka dhiman heli doonaan fursadda ugu horeyso aan siiyo dhegeystaha ugu horeeyo waxaanan jecelnahay su-aasha inay mawduuca khuseyso haddii ilaah iro assalaamu calaykum haddii aan aniga kuu hormaro waxaad duruusyo hore uga soo sheekaysay in micnaha qawaaniintan gaalada lidka ku ah sharciga islaamku inay diidaan dilka tacaarudka iyo dilka sababahay u diidayaan waad kasoo sheekaysay laakiin waxaan aragnaa qawaaniinta gaalada waxay sameeyaan dil haddii waddanka la qayaano haddii diinta la qayaanona dil uma ogola marka arrintaas ka waran waa sax weeyaan waxaa weeyaan caalamka wuxuu isku waafaqsan yahay ninka haddii wadankiisa uu khiyaano oo meel weyn kaga dhaca inay dafaatirta ama dasaatirtooda o dhan ay qorayso in ninkaa la dilayo maxaayl ummadii oo dhan buu macnaha iibsaday saasay noqonaysaa marka diintii islaamka iyadoo meel looga dhaca ama adyaantoodii adiga xataa diin ay u haystaan haddii meel looga dhacana macno maleh bay leeyihiin marka annagana waxaanu ognahay in diinta iyo wadanka ama maslaxada hadday iska hor yimaadaan in diinta in la hormari ay waajib tahay oo aanu ognahay in adduunyada iyo nafta iyo maalka iyo cirdiga ay diinta ka horeyso walidaalika qofkii waa taanu niriyey sidaan hore usoo sheegnay naftiisa inuu bixiyaa waajibka asoo diintiisa difaacay yaa waajib ah oo ninka jihaad markuu galayo diintan in hore la mariyo ummadaas diinta lasoo geliyo uu dhimanaya asiga haba dhinta hadduu rabo laakiin maadaama diinta koryeelitaankeeda ay noqonayso yaa waajib marka taas waxay tusinaysaa taraaqudka iyo macnaha dib u dhaca ayaga dasaatiirtooda ku jiro weligoodna waxaa weyaan takhabudkaas iyo meelo ku dhacitaanka ma iloobayaan ilaa shareecada islaamka ay ka qaataan waa shareecada keliya ah oo islaamka ilaahay subxaanahu watacaala ummadda ugu talagalay waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin jazaaka allahu khayran arrinta labaadan dhinacaas uga soo gudbayna waxay tahay oo aan ku gabagabaynayno waxaan aragnaa maanta soomaaliya qaybo iskhilaafsan oo dimuqraadiyadda u wada ololeynaya isuna daliishanayo qodobo ay qorteen amba gaalo u qortay dadkuna ay kala taageersayn xataa culimadii xaqiiqda marka loo hadlo ay maanta la kala safan tahay marka arrintaas maxaad ka dhihi lahayd arrintaas laba qayb baan ka dhihi laha laba nuqdaan u kala bixi lahay qaybna waxa weeyaan sidaan sheegnay dad jaahiliin ah ayba u fahmayaan in dastuur layska dhigto markaa laysku xukumo waxayba u arkaan inay diinta islaamka ayna khilaafsanayn oo sidii dadka reer galbeedka waxay nagu akriyeen oo ay tahay diintana masaajidka ayna soo dhaafin wixii maamul iyo dhaqankaana qofka bani aadamka inuu dhigtay u banaan tahay taas macnaheed hadday ahaan lahayd saan hore ugu jawaabnay shareecadii oo labubar la tuuray noqonaysa annagu waxaanu ognahay hal aayad ninkii qur-aanka ka tuuro oo xukumkii sariqadii zinadii maxaan ku yidhaahdaa qadihii ninkii bixii oo dhan islaamkii uu ku kufriya waanu wada ognahay qaybna waxa weeyaan nuqdada labaad dadka waxay ukala baxaan qaybtooda labaad dad wixii og ka doorteen diintoodii inay adduunyar ay dhaafsadaan marka ninka aan jaahilka aan waxba kala ogeyn waataan annaga aan ka hadalnay shan maalmood inaan u caddayno in ayna dhici karin anigoo muslin ah inaan dastuur kale aan samaysto ilaahay kitaabkiisa kasoo horjeedo aan muslimna si ahada inayna dhici karin waan u caddaynay dadkaas ninkii awal calaa cilmin u doortayne falaysa bacda alkufri dambun baa la yidhaaho qofka haddii gaalnimo uu ka doortay asiga haddee wuxuu ilaahay ka hela unbay noqonaysaa laakiin caalamka islaamiga waa inay ogaadaan ummadda shacbiga soomaaliyan inay ogaadaan in annaga aan dastuur dhiga karin dastuurkeennana ilaahay uu noo soo dejiyey midka keliya adduunya aakhira aan ku maamuli karna asiga uu yahay haddaan ka baxna natiijadeeda ay tahay dulli adduunyada lagu noolaada iyo qiyaamo naar lagu gala wallahu aclam jazaaka allahu khayra assalaamu calaykum assalaamu calaykum waxaan u gudbaynaa qaybtii assunnatu walbidca su-aasha xigta oon ku weydiinaya waxay tahay waxaad sheegtay in dadku taksiir iyo quluwi un ay tahay waxa uu shaydaanka ku rido bidcadana bilow u ah maanta waxaan aragnaa dad badan oo culimo ah oo dadaalaya markaad fiirisid haddana waxyaaba dheeraad hay la yimaadaan oo masalan aadaanka xilligiisa oo kale marka la yidhaahdo salaada subax sideed saaca rag aadaan bilaaban marka la yidhaahdo arrintan ma qalada amba hala joojiyana ninka yidhaahdo waa qalad waxaa loo haystaa nin cibaadadii iyo cibaadaysiga kasoo horjeeda marka ka waran masalan dadaal dheeriya miya iyo wax diintu ay ogoshahay in sideed saac habeenimo aadaanka lagu beego waktiga aadaankana ma tahay ayb culimada jumhuurta waxay qabaan aadaanta aadaanka subxiga markuu yahay midkiisa hore lix saaci wixii ka dambeeya oo gelaya laakiin aadaankaas waa min xayثu الjawaaz waktiga uu soo gelaya wa laakiin waxaa la rabaa wakti camali ah oo ummadii qiyaamuleyl ay usoo istaagi karto ninkii qiyaamuleyl samaynayna uu laaban karo marka sida haboon waxa weeyaan in wakti dadka muadiniinta ah ee magaalooyinka wada jooga inay hal wakti wada fiirsadaan ummadiniba hal mar intuu aadaanka bilaabo waxaanuun aragnay in aadaankii hore soo u socday kii dambe lagu geey taasna fawdo weyaan hadafkii oo aadaanka laga lahay o dhan baa baaba-ay marka alfaada la aadaamayo iyo waktiga la aadaamayo kulli shareecada islaamka ay ku caddahay dad baa waxaa laga yaabaa sideed saac qaalidu u bilaabo ilaa inuu salaad subxeed laga gaaro qaylna taas ma banaana sharcan ummadda islaamka ayna dhib ku tahay ninkii qiyaamuleylka oo dukanay tashwiishay ku tahay ninkii hurdi lahaayoon qiyaamuleyl aan rabin waajib aan ku ahayn in waajib ku dhigtay noqonaysaa alfaad sharciga islaamka uusan ogolayn baad ku hadlaysaa kulli mukhaalafaaday noqonaysaa ulajeedada waxa weeyaan qofkii mu'minka wax yar oo camalkoodii hadduu qabta ka khayr badan wax badan oo aan isku daalo waxbana aan macno lahayn marka waxaanu leenahay wax kasta shareecada way caddahay waana ku fasira waana caddahay kutubtana way ku qoran tahay sidii taha loogu camal falo wallahu aclam
jazaak allahu khayra assalaamu calaykum haye magacaa waa marya xasan duxluuq aa socota xaafadda siinayo haye maryan hore ogaan
sheikha waxaan weydiin lahaa laba su-aalood taasoo ah culummada soomaaliyeed laba farqay kala yihiin oo sunna waljamaac iyo qeyb al-itixaad la yidhaahdo inta badan waxay isku eedeeyaan inuu qof walbaba uu midka kale ka saxan yahay midaad raacdinna ma garanayso mid walbaba jogi gooniyu kuu keenaya midda koobaad waxaan leenahay maxaa ku kalifay culummada soomaalida inay saa sameeyaan oo ayagoo isku diina oo alla subxaana watacaala kitaabka qur-aanka waaya khilaafka maxaa keenay khilaafka maxaa keenay midda labaad weydiinaya waxay tahay bimatal waxaa dhacda mararka qaarkood markii salaada ama kuley waa kala dimaa oo dad waxaa jira hataa waxaan arkay afar saac tukan iyo jimcaha aan tukanayn afar saac tukana kuleeyahay dadkaas diin gooniya wataan tafriiqana loo yaqaano marka koley waxaan leeyahay ma jirtaa taas oo dadka afar saac tukanaya jimcaha waaya waad mahadsantahay waxaa weeyaan midda ugu horeysa jawaabteeda waxaad moodaa mar hore casharkii haddaad dhegeysanaysa waan kasoo jawaabnay waxa culamada isla sheegta oo dhan xaqi ma wada raadinaya nin ummadda madaxnimo ka raadsanaya iyo dantiisa gaarka ah iyo nin diin baranaya oo islaamka u dadaalayo iyo dadka u kala baxaan marka waxaan u malaynayaa sidaan calaamaadka aan ku sheegin xaqana ma qarsoono waxaa loo baahan yahay keliya ah qofka muslimka ah inuusan noqonin uu yidhaha aniga dadkan kale ma aqaani diinna ma aqaani inuu yidhaha iska fadhiista ma ah diintii baro waxaa kuu caddaanaya cidda xaqa wadato iyo cidda baatilka wadato markaasay kuu caddaanaya waa mid weeyaan midda labaad nin laleeyahay ma jirto fulaan daa'iman asaa toosa fulaanna daa'iman waa khaldan yahay wax la yidhaha ma jiro laakiin waxa weeyaan shareecadii way caddahay waxaa dhici karto in ninkan meeshaan uu ku toosnaado kanna meeshaan uu ku toosnaado adiga toosnaashadii inaad ka qaadatadaa waajib kuga ah magacyaalkaasna ilaahay naguma xujaysanin magac la sheegtaa hune xaq laguma helay xaqa barasho iyo ku dadaalo u baahan yahay marka waxaan aniga aan cumuuman kuu sheegayaa dadkii hore oo anaga aan u naqiinay inay culamo noo yihiin ee magacyaal badan ee noo kala watay markii xaqiiqada shareecada islaamka ay la fahmay oo loo laabtay waxaa caddaatay inay diinta islaamka fahmigooda ay ku liitaan dana yaroo yarna ay dhaafsadeen baa muuqato dadkan shabaabta ah oo saxwada oo islaamkii soo wada barto caalamulislaami meel kasta wax ka soo kulmay yaa xaqi kaga fiican shareicada kagana fahamsan waxaana kugu daliilinayaa hadeertaan sidii soomaaliya xaalkeeda isu bedeshay ama xijaab ha noqoto ama xaaraamtii halaga dhowrsado ha noqoto ama dhalinyartii cibaadadii barashadeedii dadkii kalena meeshooday joogaan dumarkoodii bay qaawan yihiin khayr daradii bay haayaan marka adiga naftigaada qof weyn oo ilaahay caqli ku sii baa tahay marka ha noqonin aniga culamadii a iskhilaafta waxaan ka qabtana garan maayo aniga meeshidan iska joogaa maaha diintii baro saad xaq iyo baatilka u kala garatay
assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magaca walaa farxiin maxamed asabna xaafada soo qaxaalaha tarhay hay su-aashaada waxaan weydiinahay sheekha waxaa jirta nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu yidhaahdo waxa culamaa oo bani israa'iil waxay ahaayeen dadka macruufka kuwa fara marka maanta kahar ayuu dheeya berina wuu la fadhiisanayaa culimmada maadaama maanta ay qaybsamo badan ay u kala qaqaybsameen ay jiraan culimo idaacado oo munkaraadka laga fidiyo laga baahiyo ka waramo ma la dhihi karaa culimadaas waa culimadii bani reer bani israa'iil oo kaleeto
mawduuc waxaad umalaysaa dhinaca inuu leexsan yahay na nin culimmadii inay la jaalisto dad oo mu- munkaraad faafinaya idaacadahoodii masalan ay ka warramaan ma u banaan tahay inay istifaado dadka ayaga uga raadinayo ah, nuqdadaas farxiya haddii aada dhegaysanaysay waxaa kamid ahayd bidacda meesha muslimiinta ay kasoo gasho ninkii caalimka ahay ama sheikh lagu sheegay oo meesha uu joogay asiga munkarka lagu samaynayo waxbana aan ka dhehaynin taa waxay keenaysaa marka dambe inay dadka yidhaahdaan fulaanba waa joogi jiray wacdi buu meeshaan ka jeedi jiray heesna waa lagu dabixi jiray waxna kama dhihi jirin adiga xageed ka keentay baa imaanayso marka way qayb bay ka tahay ninka muslimka ah waxaa waajiba inuu shareecadiisa mar kastaba u difaaco asiga agtiisa haddii munkar lagu sameeyana uu ka digtoonaado haddii uu ka tegi karana meesha uu ka dhaqaaqo su-aashii gabadhii hore ay weydiisay oo takfiirka ay ku magacawday qolada salaada jumca dukanaya afarta saac taa waxaan u malaynayaa qeybyaalkiin ay noogu jirtaa waan ka hadli doonaa ikhtilaafu lmuslimiina fii caqaa'idihim yaan ugu hadli doonaa ee dhalinyartaas iyo waxay wataan iyo mabaadi'doodana waa inoo imaan doonaa marka adiga haddaad mutaabicis darsiga waa laga xaqabtiraya haddii ilah yidhaahdo jazaaka allahu khayra qodka xiga asalaamu calaykum asalaamu calaykum alhamdulilah ayo magacaa walaal walaalow waa cabdullaahi sheekh axmed ayo cabdullaahi xaafadda waa halkay su-aashaadana soo daa sigaas balballaar walaaho sheekh cumar iimaan abubakar walaalo waan salaamayaa bacdu salaam sheekh waxaan weydiinayaa jazaaka allahu khayra yani in badan ayaan waxaan dhegaysanaa amaan aragnaa yani maaragtay culummadu ayada oo ummadda yani ugu yeeraysa wanaagga ugu yeeraysa in badan oo kamidahuna wanaagga ay ummadda ugu yeerayaan ayay ku- ay beri ka yihiin marka maxaad noogu noogu dardaar noogu dardaarmaysaa dadka waxaan kamid nahay yani maaragtay yani ilaahay inuu ilaaliyana weydiisanaya dadaalkana damacsan maxaad noo dardaarmaysaa cumarow Eh, waa wax fiican walaal cabdiqaadir waa ku maqlay Eh, jazaaka allahu khayran cabdullaahi Eh, waxay tahay runtii xaqiiqadii eh, reer bani israa'iil nebigu wuxuu yiri waxaa jiri jirtay nin dadkana macruufka fari jiray munkarkana ka reebi jiray markuu macruufka fala asigana munkarka uu samayn jiray markuu munkarka ka reebana asigaa samayn jiray baa layidhi macnaha waa u khilaafi jiray macruufka hadduu sameeyana ma qaban jirin munkarka hadduu ka reebana asaa qaban jirin markii dambe qiyaamadii la tegay yaa waxaa dhacday ninkii asiga waxaa la arkay midhicirintiisa iyo asiga naarta isaan ugu wareegaya markaasaa waxaa la yidhi niman nin yahabow adiga macruufkana waa nafari jirta munkarkana waa naga reebi jirta waxaa kugu dhacay maxay yihiin markaasuu wuxuu yidhi macruufkan idin fari jirin ma samayn jirin munkarkan idinka reebi jirin anaa samayn jiray buuri marka way qaab xun tahay nin sheegaya maanta inuu bismi lculamaa uu ku hadlayo maca daalika ummaddii khayr ugu yeerayo ficilkiisa iyo dhaqankiisa dambana waxa weeyaan ay tahay wixii uu sheegay ina ka tarjumaynin wax aada u fool xun waa ilahi wuxuu yidhi lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun aniga waxaan qabaa saaxada soomaaliya oo ama aan maanta dhibka weyn oo nugu jirta waxay tahay haddii maanta dadka islaamka magaciisa ku hadlay ay toosnaan lahaayeen ummaddan wax weyn maba nagu qaadan lahaynba laakiin mushkilada ay ka jirto misdaaqyadeinin baabi'isay waxaa ugu weyn dadka markii meelaha maxaafilka guud la isugu yimaadana si fiican ku hadlay caawana ciddiisa markuu la kulma dhahay waxaas aan sheegaya dadka caamadan uu sheegaya teena nooga wada dagaalkii ahliga ahay ummadda sidii loo bahdali lahay khiyaanadii wax dhan ay dhinac ka ah oo ay leeyihiin marka ay dadka ay fahmayaan waxaan la sheegaya wax lagu camal falaya maba aha ee waa wax waa wax un la iska sheega keliya wax macna ay leedahay ma aha dadkaasna mas-uuliyad baa ilaahay hortiisa ka saaran nebigana wuxuu sheegay awala man yusacaru binaari jahannama inay culamada ay yihiin qayb ka mid eh marka taasna aaday u fool xun tahay laakiin maxaa nala gudban annaga haddaan nahay shabaabtii ama ummaddii waxa weeyaan ninkaas wanaagga uu sheegay inaan ka qaadano xumaantiisana aan ka digtoonaano asiga ficilkiisa iyo qowlkiisana naar uu ku galo annagana aan cilmigiisa ka faa'iidaysano janno ku galna saasaa nala haboon wallahu aclam inaan la dhihin qori qaacis waa laysla tuuraa nacam جزاك الله خيرا السلام عليكم aleyku assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu هاي مقعة ولا walaal waa fanax fooda iyo suuqa xoolaha أنا حي سؤال هذا marka ugu horeysa sheikha barnaamijka martida noo ah khayr allah siiya iyo dhammaan shaqaalaha barnaamijka ee idaacadda i q u k waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام Eh, in- markaan barnaamijka hore ugu gudbo walaal waxaan rabaa arrin eh, ku saabsan eh, xagga diiniyadda oo anigana si gaara oo khaas ahaana i- eh, ii taabatay dad badan oo ilamadan ii jiraan aan umalaynaya ayaan سو كوب ورك واي هاي inaan wax ka su-aalo arrintaas waxay tahay eh, buq hooyaday oo lixdan jir ayaa waxaa ka dhintay wadaadkii qabay asayday qaatay asaydu markay qaaday marka dadka waxyaaba badan ay sheeg sheegaan wadaado badan iyo waxbaa u yimid waxaa qof mid wuxuu leeyahay maadaama qof waayeelaa tahay madax madaxa waa saliidaysan kartaa si indhaha madax xanuunka iyo indhaha iyo waxaas iyo aan dhib kaaga soo gaarin marka asaga islaamku muxuu eh, soo ogol yahay soo maha ha qaar waa diidayaan marka waxaan rabaa shareecada islaamku waxa ay ka qabto wax oo hadda sh- shubahaad Isaga marka bidca ma waa waa ka xishootay waa waa diidan tahay marka waxaan rabaa shareecada islaamku waxa ay ka qabto qofkaas asayda qaaday wixii wax u banaan iyo waxaan u banaanin sheekhan inuu uga jawaabo jazaaka jazaaka allah khayr waya sheekh asagoo bidco badanna wataad aragtay eh, asaga diinta islaamku maxay waa noocay sax waay waa ee, waan imaan doonaa haddii laa yidhaahdo waan soo mari doonaa hadda masaa-isha oo bidcad ah qawaacideeda guud aan ka hadlayna hadhow masaa'il ahaanan uga hadli doonaa markan asayga aan soo nidhaahdo ixdaadkana luqada carabiya lagu yidhaahdo waxa weeyaan qofkii afarta bilood iyo tobanka habeen oo ay qofkii markii laga dhinto ay ciddada ku jiraysa ixdaadka laga raba ixdaadkana waxa weeyaan luqatan wa sharcan tarku ziina waxa laysu qurxina in laga tago oo qofkii macnaha waxa weeyaan ee aanan sukaansi ama aysan guur kale ayna ayaantaas gelin in ayna maq- ayna isticmaalin waxa la isku qurxiyo sida kuxulka indhaha la marsado sida barfuunka sida cillaanka inaysan marsanin laakiin waxaan kale waa u bannaan yahi waa qabaysan kartaa barfuun mahan- in- saabuun way ku qabaysan kartaa dharkeeda caadiga ah oo dharka qurxan oo hadda lasoo gadi aan ahayn waa gishan kartaa ee meeshay rabtay fadhiisan kartaa subaga ee aniga waxaan u arkaa ziine ma aha qurax ma aha hadduusan ziine ahayn waa la isticmaali karaa haddii laakiin curfi ahaan ay u yahay subaga in la marsado qurax loo marsado wuxuu noqonayaa sidai cilaankii uu la xugum noqonaya marka waxa weeyaan annaga waan ka badbadinaa sidaasna ma aha wixii aan isqurax ahayn intaa gurigeedana ay joogto ee ayna ayna samaynin wax la yidhaahdo macnaha guur kale iyo ayna ku fikirin intaasun baa ixdaadka ay u yahay dadka kalena intay kala mid tahay wax kalaa ma, ma jiraan marka sidaa daraaddeed in ilaahay wuxuusan kaa reebin laga reebtoomaado dembi bay ka mid tahay qofkii waxaa leeyahy bishii ma arki karta iyo gambarku ma fadhiisan karta iyo gurigeeda lama geli karo shareecada shaydaana wato ninkii ka qaata shareecada shaydaankaa macnaheeda waxa weeyaan waa ku dambaabaya madax ma shallaysan karta iyo eh, hilib ma cuni karta iyo waxa weeyaan waa shareeca shaydaanka oo wata qaanda kuma cuni karto ama gacanteeda kuma cuni karto waxaasoo dhan wax shareecada islaamka ay ogoshahay ma aha in la sameeyaana waajib ah sidaad kaga baxdid waxa dadka ay ictiqaadinayaan haddii le- ay dadka leeyihiin gacan wax laguma cuni kare gacanta qaanta ha lagu cuno waxaa waajiba inay gacanta ku cunna saan ugu baxna waxay dadka ay leeyihiin haddii la yidhahdo gacanna in lagu cunaa waajiba qaanda ma banaana qaandada inuu ku cunaa waajiba liannahu shareecada shaydaanka u wato in la khilaafaa waajiba wallahu aclam jazaak allahu khayran assalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi magacaawal alwaqtigoo yar eltifo ismaaciil nuutiye xaafada jongal anigoo hal su-aal wata oo soo koobayo horta sheekh waxaan weydii lahay waxaan ognaa horta wadaadada magaalada muqdisho ku nool khilaaf weyn ayaa u dhexeeya mawduucaas in badanaa laga soo hadlay su-aashana way soo noqnoqotay marka m- soo koob waqtiga waxaan rabnaa si aan uga faa'idaysano
halo haa waya waa soo koobaya anigoo soo koobaya marka waxaan dhihi lahay khilaafkaas sidee looga bixi lahay aan dhihi lahay waa hadda uu ka hadlay daqiiqada ka hor waxaa looga baxayaa keliya saan kuu sheegay shareecada islaamka aan wada baran haddii la barto waxa weeya dhibkaas dhan waa baabaya ninka khaladka wata iyo ninka wanaagga watana waa la kala garanaya biidn illahi tacaala jazaak allahu khayran icrif ilxaqa tacrif ahlahu naam assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye magacaa waa maxamed sheekh ibrahim wadaadar oo kaasoo wahay xaafadda ceer joogtay haye wadaadyara een hore u gala ka kooban waqtigo aad iyo aad u yar waxaa weydiin lahaa laba su-aalood oo ka kooban mid ugu horeysa waa aadaanka hore ee salaada subax iyo mid ka dambe geebaa lagu darayaa asalaatu khayr min anowm kow labaadna qanuudka ama bidca mise wax asal ku leh diinta islaamka waaye waayahay eh, ayib midda hore waxa weeyaan asalaatu khayru min annowm masaladaas maalin dhexdaan aan masaajid kaga hadlaynay ee, culammadii badigood waxay yidhahdeen asalaatu khayru min annowm aadaanka subaxa lagu daraya boqolkiiba sagaashan iyo wax ka badan culamadu way ka aamuseen xataa qola ee, imaamu shaafici madhabkiisa imaamu nawowi majmuuca wuxuu ku leeyahay aadaanka horena waa la gelinaa ka dambena waa la gelinaa ee, qolana waxay leeyihin kan dambe haddii la geli kan hore lama gelinayo kan dambe haddii la gelinayo kan dambe kan hore la gelin maayo macnaha waa la isdhaafinaya marka xaqiiqada marka loo laabto waxa weeyaan ee, nas sariixa oo saxiixa ah oo laleeyahay labadaas midkood hala geliya ma jiraan laakiin madhabta iyo jumhuurta waxa weeyaan midka dambe hala gelinaa saasay qabaan jumhuur ulculamaa ha saasay qabaan marka taas aniga ila raajixsan wallahu aclam een tan kale waa qunuudka masaa-isha Ah, qunuudka lama dhahayo bidco iyo sunna lama dhahayo taas in mas'alada la fahmaa fiican qunuudka waxa weeyaan waa mas'ala farciya ah adilo oo ay ku soo aroortay walow annaga aan leenahay daliil oo raajixa oo qunuud ahay looma hayo marka waxaan leenahay waa mas'ale laga raajaxsan yahay ma aha bidca iyo sunna ma aha ninkii imaamkii hadduu qunuudana waa lagu raacayaa haddii aan idhaah kee baa raajaxsan qunuudka waa laga tegayaa sida raajaxa musiiba hadday timaado muslimiinta ku dhacdo in muslimiinta loo duceeyo salaad subxeed waa lagu ducaynaya keli a laakiin waxa kale waxa weeyaan waa laga raajaxsan yahay jazaak allah khayran assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله magaca walaal والله ومهدي أحمد ولا mahdi haye آه السلام عليكم wacalaykum salaam warugal إن ومحسن يا شيخ عدين كانوا محسن تهدي عدن ومحسن تحي إن هل سؤال مهم أيام ويدينا يا ما دام وقتك وقبقبي يعني aha إن إن شيخ وحن ويدينا يا سقو إلهي خير السين دون إن شاء الله إن إن يعني سلق النبي عليه الصلاة والسلام يعني و إن وحاكو جبت إن إن صلاة الجمعة آه، إن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني إن علماء aimadu dhahaan khadiibintu waxay isku khilaafaan Mhm.
Een, salliga nebiga een, inkastoo qur-aan kariimka lagu sheegay oo ilaahay iyo rasuulkiisa aysan kala harin marnaba Mhm.
een, maxay marar badan iskugu qabsadaan salliga kor baa loo qaadaa iyo kor looma qaadi karo hoosa loo dhigo bal differenciga labadaas u dhexeeya sheekha waa inuu dadka uga faa'iideeya iyo annaga dhan asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmat ullah walaal waxa weeyaan eh, nebiga salligiisa waa lays amray ilaahayna waa na amray nebigiisa alayh salatu salaamna waa na amray laakiin nebigu waa la weydiiyey waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisiyow sidaan kuu salaamno waan ku garanaynaa sidaan kugu salina noo sheeg markaase waxaad iigu salinaysiin allahuma salli calaa muxamadin wacala ali muxamadin kamaa sallayta calaa ibraahim wacala ali ibraahiima inaka xamiidu majiid ilaa aakhiri salaa marka sidaas ha laygu saliya buu nebiga calayh salatu salaam yidhi marka ma kula tahay adiga intaa inta laysaga tago oo la yidhaha salligii nala amray rabbi salli cala alxabiibi muxamedaan ku salinaynaa waxay noqonaysaa amarkii ilaahay uuna amray kayfiyadii nebiga uuna amray in la khilaafay noqonaysaa amarkii inaad qaadatid kayfiyadii inaad u qaadataa lagaa raba marka mushkilada jirtaa waxay tahay salliga maqaamkiisii iyo meeshuu leeyahay meelan ahayn oo lagu qaado oo salaadii alla aqimaa leey salli ha la geliyo nebiga mausan samaynin sidii nebiga halaygu saliyo uu yidhi si aan ahaynoo rabbi salli cala xamiid bayd oo shicir ah in la keeno labadaasba waa bidca oo waxa weeyaan sharciga islaamkay meel ku dhac tahay hadday dhab naga tahay dhab ay naga tahay in nebiga aan ku salino siduu asiga u yidhi sidaas halaygu saliyo bukhaari iyo muslim ay ku sugan tahay allahuma salli calaa muxamadin wacala ali muxamadin kamaa sallayt sidaas ha loogu saliyo hadday arrinta wax kale ku ay tahayne haddee diintii baan meel weyn aan ugu dhacaynaa sidaasaan aaminsannahay wallahu aclam